dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay isbeddel ku samaynayso maamulada gobolka hiiraan iyo kan degmada beledweyne wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka cabdikariin xuseen guuleed ayaa v o eda u sheegay in dadka gobolka hiiraan ay isla garteen in maamul cusub loo sameeyo gobolka iyagoo isbeddelkanna ay codsadeen dadka gobolka degan wasiirku waxaa kaloo uu difaacay isbeddelka ay dowladda ku samaynayso maamulka gobolka bay wariyaha v o a beledweyne xuseen xasan dhaqane ayaa wasiirka arrimaha gudaha cabdikariin guuleed waraysi kula yeeshay garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi waxaanu ugu horreyn weydiiyey ujeeddada safarkiisa hiiraan muddadii aan joognay magaalada beledweyne waxay saddex cisho runtii howlo aad iyo aad u tiro badan baa noo qabsoomay ujeeddada u nimid waxay ahayd inaan u kuulgalno xaaladaha nabadgelya siyaasadeed iyo bulsho ee gobolka iyo inaan daraasad ka sameyno sida ugu habboon ee maamulka meelgaara looga sameyn karo gobolka hiiraan waxaan la kulanay dhammaan qaybaha bulshada oo idil hadday ahaan lahayn odaal dhaqmeedyada dhallinyarada haweenka ganacsatada iyo dhammaan qaybahoo dhan dhammaantoodna waxaan runtii isla garanay inay lagama maarmaan tahay in maamul dib loogu dhiso gobolka hiiraan iyo degmada beledweyne gaar ahaan oo micnaha waxay tahay in isbeddel lagu sameeyo maamulka hadda jira haa dadka dareenka ay muujiyaan waxay runtii dhinac ayuu ka mahad celinayaa maamulka waxa uu qabtay haddana in isbeddel guud u yimaado ayuu dadka dareenkooda ahaa odayaasha iyo qeybaha kala duwan ee aad kulanka la yeelatay ee bulshada magaalada beledweyne isbeddel lagu sameeyo maamulka ka sokow ma jirto waxyaaba kale idinka codsadeen waxyaabaha dadka ay aada u codsadeen waxaa ka mid ahaa in degmooyinka gobolka ka tirsan ee ka maqan gacanta dowladda in loo howlgalo sidii gacanta dowladda ay usoo laaban lahaayeen arrintaa ayada ahna xukuumaddu markii horena gacantii ku haysay soo jeedinta odayaasha iyo waxgaradkana dhiirigelin bay runtii u noqonaysaa xukuumadda in la dedejiyo sidii degmooyinka gobolka ka harsan gacanta dowladda ay usoo laaban lahayd muddadii aad joogteen magaalada maxaa ku aragteen oo amni darro ama wax walba oo ku saabsan magaalo wixii laga rabay magaalada muddadii aan joogna runtii aad iyo aad bay noo farax gelisay waxaan ku aragnay nabad buuxda oo magaalada beledweyne ka jirta iyo guud ahaanba gobolka intiisa kale waxaan runtii meeshaan munaasabadda uga faa'idaysan lahaa inaan u mahad celiyo ciidamada amasom ee dalka walaalaha aan nahay ee jabuuti dadaalka weyn oo ay ka qaateen sidii nabaddii iyo xasiloonidii loogu soo celin lahaa gobolkan guud ahaan gaar ahaan magaalada beledweyne runtii waxaan aragnay magaalo ay u dhammaystiran tahay dhammaan waxaa la wixii fasility nabadgelyadii security ku saabsan oo idil
maamulka galgaduud sidoo kale magaalada waa uu joogay laga yaaba inaad kulan la yeelateen maxaad kala hadashay haddii aad la kulantay maamulka galgaduud annaga waxaan u wacanay arrimo la tashi ku saabsan waxaana ka wada hadalnay xaaladaha nabadgelyo iyo siyaasadeed ee gobolka waxaan runtii wadahadalkana kasoo baxay inay laga maarmaan tahay in xukuumaddu ay si dhaqso ah ay u gaarto gobolkaas sida gobolada kaleba ay u booqonayso arrintaasna marka horeba qorshaha ayay noogu jirta gudoomiyaha gobolka waxaa la sheegay in muqdisho uu idin raacayo ma waxaa jira wax culays ah oo laga maarmooya in inta lagu xaliyo oo muqdisho aad u aadaysaan maya wax culays ma jiraan arrimo shaqo iyo arrimo wada tashi ayaan xagga u aadaynaa wax mashaakil iyo broblema jira haba yaraatee malaha arrimo shaqo iyo arrimo wada tashi ayaan xagga iyo magaalada muqdisho u qabanayna ugu dambeyn isbedelka aad dooneysaan inaad ku sameysaan maamulka gobolka ma mid dhowaa mase waa mid muddo fog ka qaadanaya isbedelka maamulka gobolka iyo degmada lagu sameynayo waa mid ka mid ah isbedelada lagu sameynayo maamulada gobolada iyo degmooyinka dalka marka wasaaradda jadwal u sameysan baa jira oo ah inay gobol walba iyo degmo walba xili ay u sameyso isbedel ka sameyso waana mid mar walba la jaan qaadaya isbedelkaas guud oo jira isbedelkii aad ku sameyseen maamulka gobolka baay oo kale muran ayaa ka yimid ma laga yaaba kan sidoo kale in caqabad ay ka timaado
isbedelka maamulka gobolka baay lagu sameeyey muran kama imaanin waxaa weye ninkaas runtii wartooraha hore ama guddoomiyaha gobol ee hore ahaa asagana markii aan gobolka joognay wuxuu si cad u aqbalay inuu dadka soo jeedintii dadka ay soo jeedeen oo ahayd isbedel maamulka lagu sameeyey dhaliishii ay runtii dadku dhaliileen maamulkii jiray si cad buu u aqbalay isbedelka xukuumadda ee sameysana wuu aqbalay laakiin dee waa iska taqaanaa soomaalidu ninkii un meel laga qaado maalmo un inuu duruufo iyo xaalado sameeyo gobolka hiiraan ma ka filayna arrimahaas insha allah kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya cabdikariin guuleed oo uu waramayey wariyaheena xuseen xasan dhaqane